aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal dowladaha hindiya iyo bakistan oo maalmihii lasoo dhaafay ay xiisada ka dhex taagneyd ayaa ku heshiiyey xabad joojin guud oo deg deg ah maanta oo sabti ah waxa ay dowladaha hindiya iyo bakistan labaduba xaqiijiyeen xabad joojin ka hirgasha labada dhinac heshiiskan ayaana yimid labayo toban saacadood kadib markii bakistan ku dhawaaqday howlgal gaar ah iyo weeraro culus ay isweedaarsadeen labadan dowladood madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markiisii ugu horreysay shaaciyey heshiiskan waxa uuna trump sheegay in xukuumadda new delhi iyo islaamabad ay isku waafaqeen hirgelinta heshiis xabad joojin oo deg deg ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda hindiya ayaa iyadana dhankeeda caddeysay in ay dowladda bakistan la gaareen isfahano lagu joojinayo xiisada ka dhex qaraxday labadan dal ee saamaysay jebiga badda iyo beriga labadan dowladood dhanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda bakistan ahna wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo moxamed isxaaq ayaa sheegay in dalkiisa iyo hindiya ay wada gaareen heshiis xabad joojin wuxuuna intaa ku daray in xaaladda labada dal ay ku soo laaban doonto degnaanteedii hore geeska kale afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay tobaneeyo qof ayaa ku shahiiday jiida khaza sababo ku aadan duqaymo xooggan oo uu halkaasi ka geystay kayaanka sahyuuniga ah diyaarad uu leeyahay maamulka yuhuudda ayaa maanta duqaymo culus ka geysatay mandiqad ay degnaayeen dad shacab ah oo barakacyaal u badan duqaymahan ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo kala duwan oo isugu jira dhimashay oo dhaawac ila wareedyo ka soo baxa jiidda ayaa ku warramaya in saddex iyo toban qof oo maanta ay diyaaradaha yuhuudda ku dileen mandiqadda almawaasi oo ah mandiqad ay ku sugan yihiin dad barakacyaal ah oo horey diyaaradaha yuhuudda ugu soo barakaciyeen guryahoodii xaafadda al-sabrah ee dhacda koonfurta magaalada khaza iyadana waxaa ku shahiiday shan qof iyo saddex kale oo carruur ah islamarkaana ka tirsanaa hal qoys dadkan ayaana meydkooda la geeyey isbitaalka al-shifaa ee ku yaala xaafaddan tirakoob ka soo baxay wasaaradda caafimaadka jiidda khaza islamarkaana lagu soo bandhigay tirada dadka shacabka ah ee ku shahiiday duqaymahan ay diyaaradaha yuhuudda ka wadaan jiidda khaza keliya afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waa saddex iyo labaatan shahiid iyo boqol labaatan iyo afar kale oo dhaawac ah ugu dambayntiina dagaalyahanada muqaawamada ayaa maanta kamiin culus la eegtay ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda oo dhaqdhaqaaq ka waday xaafadda al-shajaaciya ee magaalada khaza kamiinkan oo ahaa mid aad loo qorsheeyey ayna kooxaha muqaawamada ah sheegeen in ay waxyeelo gaarsiiyeen laba sarkaal oo muhiim u ahaa cadowga yuhuudda iyo toddoba kale oo askarta yuhuudda ka mid ah dhankiisa maamulka yuhuudda ilaa iyo hadda wax caddeen ama khirasho ah kama soo bixin ku aadan kamiinkan lala eegtay ciidankiisa ku sugnaa xaafadda al-shajaaciya balse idaacadda ciidamada yuhuudda ayaa sheegtay in ay jiraan khasaarooyin soo gaaray ciidankii yuhuudda ahaa ee ku sugnaa al-shajaaciya xubnaha qaarna ay ku soo dhaawacmeen halkaasi waana sida ay hadalka u dhigtay idaacadda ciidanka yuhuudda